hay-adda mucaanada dibadda qaabilsan ee dalka sweden ayaa dhowaantan soo bandhigtay qorshe ay soomaalida waddankaasi ku nool ay ku siinayaan lacaga kaalmo ah si ay markaasi maalgelin ugu soo sameeyaan magaalooyinkii ay dadka soomaalida ka yimaadeen hay-addan ayaa waxa ay sheegtay in soomaalida sweden ku nool ee sharciyada heysta ama dhalashada waddankaasi qaatay ay fursad u heli doonaan dhowaantan inay diiwaangeliyaan shirkado ay soo samaysteen kadibna tababaro la siin doono sidii ay howlo ganacsi waddankoodii ugu sameyn lahaayeen markaana dib loo siin doono lacagihii ay ku bilaabeen maalgashiga ganacsi haddaba sahre cidla nuur ayaa arrimahaasi waxa ay ka wareysatay muuse maxamuud ciise dalmar oo isagu ah suxufi degan dalka sweden waa runoo hay-adda la yidhahdo cida oo ah hay-adda kaalmada caalamiga u qaabilsan waddankan sweden waxay waddaa barnaamij ah in qurba joogta soomaalida ee ku dhaqan waddankan sweden lagu dhiirigeliyo inay maalgashadaan waddankii hooyo marka waxaa loogu talagalay in dadka halkan ku dhaqan ee soomaalidii ay fikrada ganacsi la yimaadaan si fikradaha ganacsi loogu maalgeliyo waxaanu mashruucani bilaabmi doonaa wixii ka dambeeyay xagaaga amaba wixii la bilaamo bisha august ee sanadkan labada kun iyo lix iyo tobanka waxaana loogu talagalay in shirkadaha yaryar ee ganacsatada ah in lagu dhiirigeliyo inay wadankii ganacsiyo kala duwan ka sameeyaan si ay shaqa abuuris ugu noqoto dadka wadankii ku nool waan gartay markaa dadka la siinayo fursadaasi dhaqaalaha la siinaya ay maalgashiga ku samaynayaan ma dadka sharciga wadankay dhalashada qaatay baa mise waa dadka qaxootigae hadda soo galay oo la rabo in waddankii ay ku noqdaan oo xoogaa faralaabana la siiyo sahrey maahayn dad laleeya wadankii ku noqda maaha waa dadka degenaanshaha waddankan haysta ama ha noqdaan dhalashada ha qaataan amaba dhalashadii ha sugaan qofku degenaanshaha waddankan hadduu haysto weliba u badan de qof de wadankan rasmi u degan weeyaan marka waxaa lagu dhiirigelinaya qurba joogtii wadankan inta badan degeneyd inay wadankii ku noqdaan oo ay shaqa abuuris ka sameeyaan oo ay maalgashadaan marka maadaama ayna dhaqaalo badan dadka qaar ayna haysan waxaa lagu dhiirigelinaya inay fikir ganacsi la yimaadaan kadibna loo maalgeliyo marka waxaa maalgelinaysa hay-adda saan ku sheegay hay-adda la yidhahdo sida waxaana hawsha ama mashruucan fulinaya laba hay-adood oo kale ah hay-adda la yidhaha forum seed iyo hay-ad kaleo la yidhahdo business sweden labadaasa hawsha fulinaya forum seed iyadu lacagaha ay bixin doontaa halka business swedenna ay tababarada iyo wixii aqoonta dhinaca ganacsiga ku saabsan iyo bee-adda iyaduna ay u tababari doontaa shirkadaha fursadan hela waan gartay markaa qofka m waxaa khasaba inuu wadankii uu ka yimi kula noqdo mise oo lacagtaa uu markaa maalgashiga kasoo sameeyo mise wadanka swedhenna wuu ka samayn karaa markuu lacagta helo wadan saddexaadna wuu ka samayn karaa siday soomaalida qaar ganacsiyaashooda iyagu leeyihin ay ku sameeyaan waa su-aal aada u fiican runtii sahre ujeedada loogu talagalay mashruucani waxa weeye waa mashruuc saddex sano socon doona ujeedada koowaad waxa weeye dadka soomaalida ee sweden ku dhaqan ee sharciga sweden haysta in lagu dhiirigeliyo inay waddankooda hooyo ku noqdaan oo ay fursado ganacsiyaha ka sameeyaan si dadka halkaa ku dhaqan ee soomaalidiina ee iminka jooga hargeysa iyo muqdishoyo jooga ay u helaan shaqooyin marka ujeedadu horta waxa weeyiin in dadka halkaasi fursado shaqo loo sameeyo lacagaha la bixinayaa waxay ku kala duwan yihin waa laba lacageyo lacagi waa lacaga qiyaastii gaadhisay ilaa afar kun oo dollar oo loogu talagalay in shirkadu marka hore ay baaritaan kusoo sameeyaan si ay fikirkooga ay qiimeyn ugusoo sameeyaan oo ay baaritaan weeyaan marka waa waxyaabaha ay u bixiyeen for studio ah in qofka shirkadu shirkadda ay halkan ka tagto oo ay baaritaan soo sameyso oo wixii ay fulinayso ay soo qorato marka fikirkeegaasi hirgalay ambaba uu noqdo wax macquulana waxay shirkaduhu ama shirkadu dalban kartaa lacag gaadhisay ilaa saddex iyo labaatan kun oo dollar oo u dhiganta laba boqol oo kun oo karoonoo lacagta waddankan sweden ah marka runtii waxaana shirkadaha laga rabaa lacagaha la siinayo lacag u dhiganta inay la yimaadaan iyadana taasna meesha ku jirta waxaa kaloo iyadana meesha taalla in qolada la yidhahdo business sweden hay-adda lafteeduna ay shirkadaha fursadahan hela ay tababari doonaan ka tababari doonaan dhinaca maamul wanaaga dhinaca xisaabaadka tusaalahaan iyo sida weliba bee-aadda loo ilaaliyo waan gartay markaa ilaa hadda ma la shaaciyey shuruudaha looga baahan yahay dadka soo dalban karaa deeqdaasi maalgashiga ah maalintii weytoole isniintii oo wiigan ahayd ayay hay-adaha hawshan fulinaysa hay-adda laha cida iyo labada hay-adoo la shaqaynaya ee forum cid iyo business sweden labaduba waxay shaaciyeen in ay gacanta ku hayaan amaba ay diyaarinayaan shuruucdii lagu dalban lahaa amaba xakamaynaysay hawshan marka ayna soo bixi doonto oo ay shuruuca soo bixi doonto bilaha soo socda wixii xagaa ka dambeeya wixii la siman bisha august ay soo bixi doonaan ayna samayn doonaan website u gaara oo laga soo dalban doono macluumaadka oo dhanna laga heli doono waxaa kale oo iyaduna xusud mudan in ay sheegeen tusaale ahaan oo kale qofku si uu lacagta usoo dalbado waa inuu shirkadda uu ku dalbanayo halkan sweden ka diiwaangeliyo waan gartay marka ma qof keliya dalban kara oo shirkadda diiwaan gashan kara mise gruub baa loo baahanya ama koox dada oo markaa sheega inay shirkadiinoo diiwaangelintii ay wada qaataanoo sidaa markaa lagu wada tababaro mise waa labada qolobood kii la doonaba waa la samayn karaa ilaa hadda shuruucda hawshan lagu dhaqeeyaa waa qabyo oo waa kuwa la wado laakiinse qof iyo laba tobana lama xusina waxa la sheego waa shirkad shirkadda qof wuu yeelan karaa toban qof iyo wax ka badana way yeelan karaan marka muhiimadda waxa weeye waxa weeye waa in ay noqoto shirkad inta badan systemka waddankan sweden baa shirkadaha ugu yaraan waxaa ku qornaado sharciyan lagu qoraa ilaa saddex qof ayaa sharciyan lagu qoraa marka muhiimaddu waa in ay noqoto un shirkad ka diiwaan gashan waddankan sweden hal qof baana mulkiyo noqon karaa in ka badanna way yeelan kartaa waan garta haddii markaa qofka ku guulaysta ama shirkadda ku guulaysata aynu nidhaahno ma waxaa looga baahan yahay inay lacagtaa soo celiso amaba ay cashuur ku soo celiso dalka sweden mise waa lacag sidaa lagu siinayo
sahra ay horta cashuur kusoo celin mayso oo halkay shirkadu ka shaqo gelaysaa waa wadankii hooyo laakiinse lacagtani waa lacag ah waa lacag dayna maaha oo lacag lasoo celinaya maaha laakiinse waxaa lagu dhiirigelinayaa in qurbo joogta wadankii ku noqonaysa ay shaqa abuuris ka samayso oy fursado shaqa abuuriseed siiso dadka wadankii ku dhaqan iyaga laftigooguna ay de samaystaan shaqa laftiga ay samaystaan ganacsi ay kuna noolaan karaan ugana faa'iideyn karaan dadka inta badan shaqala-aanta ka cawdanaya ee duruufaha adag ku jira ee waddankii hooye ku dhaqan kaasi waxau ahaa muuse maxamuud ciise dalmar oo ah suxufi ku sugan dalka sweden oo khadka telefoonka ugu warramayay sahre ciidla nuur
halkaasi aad naga dhegaysanaysaana waa v o a in ka badan boqol kun oo qof ayaa la sheegay inay isugu soo baxeen magaalada diyarbakir oo ku taala koonfurta dalkaasi turkiga oo ah magaalada ugu weyn islamarkaana ay ku badan yihiin kurtishku waxaana la sheegay inay si weyn ugu dabaaldegayeen toddobaadkii hore dhalashada nebi maxamed naxariis iyo nabadgelya korkiisa ahaato isku soo baxan boqolaalka kun ee dada ayaa ka mid ah oo kana turjumaya awoodda sii kordhaysa ee ay islaamiyiintu ku yeelanayaan gobolkaasi arrintaasi oo argagax ku riday kurdiyiinta qunyar socodka saare cabdi axmed ayaa warbixintan oo uu soo diray wariyaha v o e da dorian jones